gudoomiyaha gobolka banaadir ee nadoga magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimacaale ayaa weliba wasaa aqalka dowlada hoose ee xamaruse kulanka laga aday kusimaha wakiilka gaarka ee qaramada midoobe oo aan qaabilsan soomaaliya iyo weliba xubno kale oo kumida wafdiga doqa magaalada muqdisho ayaa welibayo wafdiga kuwada hadaleena arrimayo kumid iyan halanherowka abaaro barakacyaalka maadaama magaalada muqdisho iyo marta galiidii kumanaan barakacyaale oo siyaabooyin shalgadisan iyo unkusharkoyan gobolada dalka haanasooyo ha kuu barakicin dhibaatooyinka abaareed afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan iyo waliba usukuurbiyey muhiimada kulankiyo weliba walyaabadlon ku hadalay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa aqalka dowlada hoose ee xamar ay kulan kula qaatay kusimaha wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan ee soomaaliya marwo kiki gabeho iyo xubno ka tirsan xafiiska unsum duqa magaalada muqdisho iyo marwo keke ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xaaladaha amniga guud ahaan ee dalka xal u helidda arrimaha barakacyaasha maadaama magaalada muqdisho ay marti geliso kumanaan barakacyaala oo siyaabo kala gedisan ugu kala yimid gobolada dalka kuwaasi oo kasoo hayaamay dhibaatooyinka abaareed xafiiska qaramada midoobey ayaa sheegay inay si dhow maamulka gobolka banaadir kala shaqeyn doonaan arrimaha horumarinta caasimadda iyo dibudhiskeeda iyagoo soo dhoweeyey qorshaha duqa magaalada muqdisho ee dib u dhawaaqista ama dib ugu dhawaaqista barnaamijkii hirgelay ee dalkaaga ku dhiso hal dolar kusimaha wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan ee soomaaliya marwa kiki ayaa sheegtay in iskutashiga bulsho uu yahay mid wax weyn ee ka bedeli kara ku tiirsanaashiyaha gacmo kale waxa ayna maanta ka qayb qaadatay barnaamijka dalkaaga ku dhiso hal dolar iyadoona ballan qaaday in ay xoojin doonaan wada shaqaynta xafiisyada qaramada midoobe iyo kan maamulka gobolka banaadir